الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي صدن يا أفراد من كتاب النور اليقيني في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم sulxu lxudaybiyati xudaybiya sulxeedii baa laga hadlaya wa cinda daalika kaa agtiisa ishaarada daalika waxay noqonaysaa baycadaas aynu soo marnay baycatu ridwaan baycadaas agteeda bay khaafat qurayshun qurayshi baqday markii bayco la galay in lala dagaalamo sayid cuhmaan la waayey way maka ku qabteen wa arsalat quraysh waxay soo dirdhay suhayl taskhiir baa la akhrinayaa suhayl bin camar ninkii la dhihi jiray waxay u soo direen lilmukaalamati wadahadal fi sulxi sulx dhexdiis heshiis in la galo ayay u soo direen suhaylkaas waa ninkii markuu soo socday nebigu yidhi qad sahula min amrikum shay macnaha xoogaa baa arrintii fudayd baa imaanaya macnaha maadaama isagu magaciisu iska taskhiirsan yahay sahal maaha waa suhayle xoogaa arrintii fudayd baa imaanaya arrintii dhibtii taagnayd magaciisaana laga qaata tafaa'ul ahaan falamaa jaa'a markuu yimid suhayl ibna camar qaala wuxuu yidhi yaa muxamed xagga gaalada qureysheed buu ka socdaa ina aladii kii xasala dhacay laysa ma ahaanin min ra'yi cuqalaa'ina kuwa iyaga cuqalada odayaasha yada iyo dadka waxgaradka ah xaggooda kama ahaan wixii dhacay dadka iyaga waxgaradka ah arrinay luku leeyihiin maaha bal shay-un weeyo qaama bihi huwa shay-un weeyo qaama bihi ay u qumeen asufahaa kuwa caqligaabkaayo midnaa naga mida dabaaliin baa la yidhaha sufahaa kuwaa dabaaliintaabaa hawshaa wataba anaa dee dadka waxgaradka ah waxay sameeyaan dad waxgaradaa xalliyee anaa hadda socdo weeye fabcad soo dir oo noo sii daah biman asarta dadkaa naga qafaalatay noo sii daah fa qaala nebigu wuxuu yidhi sii dayn mayno xataa tursiluu idina a soo didhaan man cindakum kuwa haysataan man duul cindakum cumaan ayaa la haysta tobankii kaloo la diray oo la rabay in lasoo kaxeeyo labada nin loo diray wa cindaidin xilligaasay arsaluu soo direen gaaladii qureysheed cumaana iyo walcasharata tobankii aladiina tobankaasoo macahu isaga iyo toban kalaa la soo diray uma carada suhaylun suhayl wuxuu soo bandhigay ashuruuda shuruud allatii shuruuddaasoo turiiduhaa qurayshun quraysh doonayso quraysh waxa ay rabaan baan kuu sheegin waxaa iyo waxaa iyo waxaa oo shuruud ah wahiya shuruudu kow wadcu lxarbi dagaalka in la joojiyo bayna almuslimiina dagaalka xarbigaasoo bayna almuslimiina iyo qurayshin ah arbaca sanawaat afar sano siirada waa taqaanaan toban ya toban sanay ahayd ma idin qorayaa taa inaan waxaan rabay ku saxo akhris ahaan laakiin kan arbaca sanawaat buu qoraya waa cashra sanawaat weeye toban sano in dagaal la joojiyo labo man jaa almuslimiina muslimiinta man qofkii jaaa u yimaada almuslimiina oo min quraysh qofkii gaalada ka soo tago oo muslimiinta u yimaada yaruduunahu muslimiintu waa celinayaan nin waa inaa noo soo celisaa waman jaaa qofkii u taga qurayshan quraysh oo min almuslimiina ah qofkii muslimiinta ka tago oo gaalada quraysheed aadana laa yulzamuuna laguma khasbayo quraysh biraddii soo celintiisa waa shuruud adaga moogta qofkii gaalada u taga ma soo celinayaan qofkii muslimiinta u taga hadduu doono oo muslimaba ah waa in loo celiyo saddex an yarjica nabiyu sal l sl nabi ilaahi inuu noqdo min kayri cumratin cumro la-aan haada alcaam sanadkan sanadkan nebigu maga soo gelaya maka waa noqonaysaa adiga inta kula socoto uma yaati wuxuu imaanayaa alcaam almuqbil sanadka soo socda fa yadkhuluhaa waa gelin maka biasxaabihi buu la soo gelin bacda an takhruja intay ka baxday minhaa maka quraysh annagaa u bannaynayna arki mayno isagoo meesha dawaafayo marayee magaalada waa u bannaynaynaa inta ay sanadka dambe dibadda aan uga baxaynaa isaga iyo saxaabadiisuna ha soo galaan fayaqiimu biha wuu ku nagaanaya biha bimacnaa fiiha weeye wuu ku nagaanayaa alaaata ayaam saddex beri laysa maca asxaabihi asxaabtiisa macoodana ma aysan ahaanayso min asilaaxi hubka ila sayfu seef oo filqiraabi ku jira galkeeda iyo walqowsu qaansa mooyaane inta badan kutubta siirada qows qaansa taa dambe ma qoraan walqowskaas taaka way ku joogsadaan asayf fi lqiraab waa inaysan hub muuqdo wadan hatan waxaa la yihahdaa salaaxu raakib qofka gaadiidka saaran hubka cadow iskaga baahan yahay ushiisa iyo halka seefuu u baahan yahay wax ku goynaya iyo hub maaha weyn oo hubkii dagaalka rismiga loogu talagalay ee ninku inta wuxuu iska wato inta badan weeye afar man araada qofkii doonaya an yadkhula inuu galo fii cahdi muxamed muxamed heshiiskiisa sala allahu calayhi wasalam dakhala fiih waxaan leeyahay oo min kayri qurayshin aan reer qurayshad hannaga ahayn dakhala fiih waa geli karaa qabaa'ilka kale ninka ah way kugu biiri karaan waman araada qofkii damca an yadkhula inuu galo fii cahdi qurayshina dakhala fiih wuu geli karaa cidduu doono ha noqde waa shardi kale faqabila calayhi salatu wasalaam nebi ilaahi waa aqbalay kulla haadihi shuruud shuruuddaanoo dhan nebigu waa yeelay ama almuslimuuna raggii muslimiinta nebiga la socday fadaakhalahum waxaa galaangalay minhaa shuruuddan xaggeeda amrun cadiimun amar amar weyn hawshaan cudur bay ku beedh shuruuddan saxaabadii waa ku adkaatay wa qaaluu waxay dhaheen subxaana allah kayfa sidee baa naruddu ugu celinaynaa ilayhim gaalada man jaa-anaa mid noo yimid musliman xaalou yahay walaa yuradduuna yanaysan u soo celinayn man jaaahum qofka u tegay murtadan xaalou yahay kii hanaga diinta inta ka baxa gaalooba muslimiinta ka carara gaaladu ma soo celinayaan kii hanaga muslimana waa u celinaynaa see bay ku dhacaysaa subxaan allaahi faqaala calayhi salatu slam nabig wuxuu yidhi innahu shaniye man dahaba qofkii taga mina xaalo hanaga nagamadi qofkii annaga inta noo yimaado na soo gala naga noqdo gaalo aaba ilayhim gaalo aaba faabcadahu lah ilaahi haba fogeey nebi maxamed asxaabada ninta ka mid noqday cararay kaa horta khayrba male faabcadahu llah waman jaaanaa qofkii noo yimaado oo minhum iyaga ka mid a oo faradadnaahu ilayhim aan u celinno fasayajcalu allaahu lahu ilaahay baa u yeeli doonaa farajan wa makhrajan xag rabbi baa faraj looga furayaa iyo makhraj oo makaanu bixida ama alamru haaliu qodobka saddexaad wahuwa amarkaasi sadu lmuslimiina muslimiinta in laga celiyo weeye cani dawaafi bilbeyti guri ilaahay dawaafaane fa kaana qodobkaasi wuxuu ahaa ashadda mid darnaan badan ta'iiran saamaynta fii quluubihim saxaabada qalbigood rag rag muxrimiina oo soo xirtay oo labeyka ku haya oo kacbada ag jooga afar iyo toban kilomitr meelahaas wax yara u jidhaa loo diiday meel fogna ka yimid aad buu u saamaysay lianna rasuula nebiga sala allahu calayh wasalam akhbarahum wuxuu u warramay saxaabada annahu nebigu ra'aa inuu arkay fii manaamihi annahum saxaabadu dakhaluu iyagoo galeen albeyta guriga ilaahay aaminiina iyagoo aaminiina wakaas muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin latadkhuluna almasjid alxaraama aaminiin taasaa la tus marka wixii nala wayaday saa ahayd maxaa dhacay wey waqad sa'ala cumaru cumar baa weydiiyey abaabakrin fii dalik cumar su-aal buu weydiiyey abubakr faqaala wuxuu yidhi radia allahu canhu waxa weeye warsoo tii nebigu saa ina yiriyo manaamkaa la arkay see ku noqonaynaa faqaala wuxuu yidhi abubakr deganaanshihiisa aad u badnayd wahal dakara hadda miyuu nebigu sheega wahal dakara miyuu sheega anahu annahu kaasi fii hada alcaam inuu yahay sanadkaana idinkoo aamino muxalliqiin m sanadkaanu ina yiri waa geli doontaanbu ina yiri macid baa sanadkan ina ku tiri uma kutibad waxaa la qoray shuruudu sulxi heshiiska shuruuddiisii bayna darafayni labada dacal labada dhinac baa la yidhaha shuruuddii baa la kala qortay wa kaana alkaatibu qoraagu wuxuu ahaa caliy bnu abi aalib faamlaahu calayhi salatu slam nabigaa u yeeriyey shuruudda haye bismi illaahi araxmaani iraxiim qor faqaala suhayl wuxuu yidhi uktub qor bismika allaahuma annagu raxmaan raxiim ma naqaani bismika allaahuma baa carabta weligeed isticmaali jira quraysh taa noo qor buu yidhi bismika allaahuma baan garanaynaa buu yidhi taa warqadda ha lagu bilaabo wuu diiday faamarahu rasuulu sayid nebigu cali wuxuu amray nebigu sala allahu alay slam bidalika arrinkaas war u qor buu yidhi bismika allaahuma u qor uma qaala wuxuu yidhi nebigu haadaa kan warqadda lagu qorayo maa saalaxa calayhi wuxuu kula heshiiyey weeye muxamed oo rasuulullaahi ah nimankan gaalada uu kula heshiiyey faqaala suhayl buu yidhi low naclamu haddaan ba ognahay annaka rasuulullahi inaan tahay maa khaalafnaaka kaama hor nimaaneen rasuulullahi ha noo qorin ha qorin taytalkaa ha qorin haddaan ognahay inaan rasuul ilaahi tahay ma annagaaba kaa hor imaan lahayn waxa meesha laysku hayaba waa halkaas ha qorin اكتب قر محمد بن عبد الله بن كنا فامر عليه الصلاه والسلام وامر علي بن- بمحو ذلك كي هر ان لا تره رسول الله كتر بيد وكتابه قرد وكتابه محمد بن عبد الله قرد يد امر محمد بن عبد الله قربي فامتنع سيد علي وادي ترمى يمي رسول الله فمحاها النبي النبي قال ترى بيدي قعنتس عليه الصلاه والسلام نبينا دي wax qoran ma akhriyo farta loo saaray wax leeyahay waa tan halka ka tir nabi wax qoran mana akhriyo mana kiciyo mana mana mana dhigo waaye waa ummi sidaa markay dhacday wa kutibat heshiiskaas waxaa lagu qoray nuskhataani laba fayl baa laga soo saaray wey waxaada loo yaqaan laba laba laba laba waxaa laga dhigay ah laba cutub baa laga qoray laba warqadood nushatun liquraysh baa u ahaato ay qaadanaysa wa nuskhatuna lilmuslimiin wixii lagu heshiiyey a qolaba koobigeeda qaadanaysa wa bacda kitaabati shuruud shuruuddii intii la qoray ka bacdi oo heshiiskii dhacay jaa-ahum waxaa u yimid nabiga iyo asxaabada abujandal waa nin caana mataqaan waa ina waa ina suhayl waa odayga heshiiska hadda wada oo shuruuddan lala galay wiilkiis oo muslimay oo yaxjilu si qayax fii quyuudi xirxirkiisa waa dabran yahy gaaladiiba ka soo cararay intoo islaamayoo ay dhibeen buuraha ka baxay buu soo wuxuu soo guurguurto waa dabran yahay waa silsiladaysan yahay oo nabiga asxaabada isku soo dhex tuura wa kaana wuxuuna ahay lawabatan min almuslimiina wiilkaas ragga muslimiinta ah almamnuuciina min alhijrati hijrada loo diiday faharaba lilmuslimiina buu usoo cararay haadihi lmarata mar- markan liyaxmuuhu inay ilaaliyaan ilaa maka agteedaa loo yimid nabiga asxaabada u timid ninkan awal baa loo diiday meel fog iyo madiine inuu aado markaasuu soo cararay oo halkan ugu yimi faqaala calayhi salaa slam nabigu wuxuu yidhi isbir iska sabir waxtasib ajar gurubso kuna noqo aabbaha iyo raac qoladaa ka timid fa ina allaha ilaahay baa jaacilun laka adiga kuu yeelaya iyo weliman macaka dadka macaada oo min almustadcafiina farajan iyo makhrajan maxaa yeelay inaa anagu qad caqadnaa waxaan la xirannay bayna alqowmi qoladan sulxan heshiis wa acdaynaahum waa siina heshiiskii wa acduunaa wayna siiyeen calaa daalika arrinka cahdan ballan adag falaa naqdiru bihim ku ballanburin mayno waa la kala qortay heshiiska waa dhammaaday weliba waxaa ka horreysay laakiin arrintan ma taqaanaa Een, wadahadal aada u dheer oo dhex maray nebiga iyo ninkan wiilka dhalay wariiddaaba yiri heshiiska hadduu qoyan yahay ninkaa keliya iidda ninkaa heshiiska ha ku dari wixii ka dambeeya wey may isagaa ka bilaabaynaa wey wuu diiday waa laisku celceliyey waa laisku celceliyey markii la isku celceliyey oo ay suurtogeli weyda wax kale ayaa nebigu wuxuu yidhi ilaahay iska sabir oo iska noqo oo raac ninkaanna wuxuu ka socdaa waa nin ka socda fa- faseexo badan oo ninkaan o- waxba ninkaan qalbiga ha u xumayn waa islaami doonaa laftiisii hadda hawshaan uu wada qoladan hadda hogaamiye u yahay laakiin waa fiicnaan doonaa saxabi waa dambe uu islaami doonaa haadaa ifham haadaa waa tan oo kale la dhahaa haadaa taasi waa taa wey waqad dakhalat waxa- waxa- way gashay qabiilatu khusaaca fii cahdi rasuuli lahi sal lla alay slam qoladaasi jaanibka nabiga ku biire reer khusaaca waa kuwii lalahaa weligood iyaga iyo awooyaashood bay rir wixii la lahaayeen nebiga iyo awooyaashiis qola halkaas ku biireen wa dakhala banu bakrana waxay galeen fii cahdi quraysh qoladaa qabiilkaa kalena waxay ku biireen reer quraysheed walama intaha alamru amarkii markuu dhammaaday wiilkiina la ceshay amara calayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu amray asxaabahu an yaxliquu ru'uusa madaxa inay xiiraan dee waa laynoo diiday waa layna sharaye madaxa xiira wayanxaru lhadyi hadyigana gowracaan liyataxallaluu min cumratihim cumradooda inay ka xalaaloobaan faxtamala almuslimuuna muslimiintii way xambaareen min daalika arrinkaa hamman murug cadiima weyn meeshaan ha lagu xirto oo sanadkan la cumraysan mayo muslimiintii murug bay qaadeen xataa inahu muslimiintu lam yuma- lam yubaadiruu uma degdegin bilimtihaali fartoon inay timaha xiiraan waa ka gaabiyeen waa ka cagajiideen fadakhala calayhi salaa slam nebigu wuxuu soo galay calaa ummi lmu'miniina ummi salama xaaska nebiga wa qaala laha wuxuu ku yidhi halaka lmuslimiin muslimiintu maanta waa halaagsamay maxaa yeelay amartuhum waxbaan amray falam yamtailuu ma fartoomin waa igu amar diideen nebigana in la caasiya ma faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah ucdurhum u cududaar xaba muslimiinta cududaar sii maxaa yeelay faqad xamal- xamalta nafsaka naftaada waxaa ku xambaadhay amran cadiiman oo fi sulxi shiis shiis aad u adag baa gash shuruudiisu adag tahay waqad rajaca almuslimuuna muslimiintiina way noqdeen min gayri fatxin furasho la'aan iyo waxba furan fahum muslimiintu lidaalika sidaa darteed makruubuuna waa kurbaysan yihiin walaakineh timaxiiridda haddii la rabo cumrada in lagaa xalaaloobo ukhruj adigu bax yaa rasuulallah dhex tag wabda'hum wabda'hum u bilow adigu bimaa turiid waxaad doonaysa marka koowaad adigu madaxa xiro fa idaa ra-owka markay ku arkaan facalta inaa fashay tabacuka way kugu raacayaan faqaama calayhi salatu slam nebi ilaahi waa teg ilaa hadyihi hadyigiisiibuu u tegay xoolihiisi u waday fanaxaraha waa gowrac wa dacaa bilxalaaqi timaxiirihi buu u yeeray faxalaqa ra'su madaxiisuu xiray kharaash alkhusaaci baa lijiray ninkii nabiga u xiray madaxiibuu u xiray falamaa ra'aahu lmuslimuuna muslimiintii markay arkeen tawaafabuu way ku boodeen cala alhadyi xoolihii hadyiga ahaa fanaxaruuhu way gowraceenoo xalaquu timihina waa xirteen dee nebiga hadduu ficilkii sameeyey umusalamaa soo jeedsa fikraddee nin kastaana neefka wado waa gowracay nin kastaana madaxii waa xirtay uma rajaca almuslimuuna muslimiintu waxay u noqdeen ila almadiina walxaal qad aamina oo aamin noqday kullu fariiqan koox kasta oo aamin geliyey alaakhara kan kale qad aamina ka aamin noqday kullu fariiqin alaakhara gaaladii wax layn mayso toban sana lagu shiiye moogta saxaabadiina cidna taaban maya walamaa qara qaraaruhum markuu sugnaaday qaraarkoodii iyo sugnaanshahoodii iyo heshiiskoodii jaa-athum waxaa u timid saxaabada muhaajiratan xaalad ay tahay mid soo hijrootay ummu kulhuum ummu kulhuum baa timid gabarra la dhaho bintu cuqba waa ina cuqba cuqba kuma cuqbatubnu abi mucaydin baa la yidhahda waa ninkii nabiga mandheerta saaray isagoo tukanaya gabadhiisii oo soo islaamtay gabadhaanna waa uktu cumaan cumaan binu cafaan walaashi liumihi xagga hooyada fadalaba hal mushrikuuna gaaladii baa ka damiyey waxay dheheen gabar baa naga soo fakatay soo cesh waa daba taagan yihiin faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah inii mura'atun haweeney baan ah yaan lay celin wain rujictu haddii lay celiyo ilayhim iyaga la ii celiyo ama wain rajactu haddaan u noqdo ilayhim xaggooda fatanuunii fii diini diinkayga iga fitnaynaya فأنزل الله إلهي بسودتي في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار بل قال له علن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم سورة الممتحنة آية لو مقعدر آية داسة سودكت واي فكانت المرأة هوينيد وحي هنجري هوينيد المهاجرة مهاجرة تستحلف مثل قد عرض البخ annahaa iyadu maa aayaddaa sheegaysa in la dhaariyey yaa waa la dhaarin jiray gabadhii soo hijroota maxaa lagu dhaarinayaa annahaa gabadhaani maa kharajad inaysan u soo bixin raqbatan yaa jeclay jacayl biardin dhul ay ka jeclaatay can ardin dhul dhul arrin dhul la xidhiidha dhul ay nacday iyo dhul ay jeceshahay inaysan u socon walaa min buqdi zawjin ninkeeda ninna inaysan ka soo caroon ila hadday inta dhink ka soo caroodaan dhahaan waxaan soo aadnay xagga way uma socdaan markaa hijro caadi ah walaa walaa liltimaasi dunyaa adduunye raadisna inaysan u socon walaa lirajulin nina inaysan u soconoo min almuslimiin oo meesha ku heshiiyeen inay soo tagto ku guursada iyo wixii la mida wamaa kharajad inaysan usoo bixin baa lagu dhaarinayaa ilaa xuban jacayl lilaahi ay jeceshahay iyo wala rasuulih sala allahu calayh wasalam daacadnimo macnaha ilaahay darti waxaa weeye xadiidka waa garanaysaa faman kaanat hijratu ila allahi warasuulih fahijratu ila allahi warasuulih waman kaanat hijratu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh waa sidii oo kale wamataa xalafad markay saa ku dhaarato laa turaddu lama celinayn hadday mar gabar tahay bal yucdaa lizawjiha ninkeedii waxaa la siinaya almushriki gaalkahay ee ka soo tagtay maa anfaqahu calayha wixii kaga baxay wuxuu ku bixiyey fayajuusu lilmuslimi muslimku waxaa u bannaan tasawujuha guursigeed wa fi laayati aayaddana waxaa dhexdeeda ah taxriimu imsaaki zawjati zawjo haysigeeda xaaraam ahaanshaheeda alkaafirati gaalad ah haweeney gaalad ah in la hayso inay xaaraamto bal turaddu waxaa loo celinayaa ilaa ahliha goorma bacda an yucdaw inay intay bixiyeen gaaladu bacda an yucdaw waaye ma anfaquu calayha bacda an yucduu daadama idin goda maa anfaquu calayha turaddu gaa la celinayaa gabadhaas ilaa ahliha baa loo celinaya intay bixiyeen waxay dusheeda ku bixiyeen waaye waa laga qaadaya bal turaddu ilaa ahliha ilaa ahliha ayaa loo celinaya gabadhaas bacda bacda an yucdaw maa anfaquu calayha waqad tamakana wuxuu makansaday abubasiir nin la dhihi jiray waa kunyadiis cutbatu bnu usayd athaqafiy ninkaas radia allahu canhu waxaa makansado u suurto gashay min alfiraari cararid ilaa rasuulilah usoo cararo sala allahu alay slm fa arsalat qurayshun quraysh baa soo didhay fii aharihi raadkiis rajuleyni laba nin bay kusoo didhay labadaa ninoo yadlubaani raadinaya tasliimuhu soo dhiibidiisa abuu basiir waa soo tegay nabiga saxaabada u yimid laba nin bay gaaladu ka soo daba direen waxay dhaheen noo dhiiba ninkaana heshiiskii fuliy waxaan ku heshiinay fa amarahu calayhi sala sl nabigu ilaahi wuxuu amray ninkaas birujuuci inuu noqdo macahuma labada ninoo raadinaysa orad raac buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ataruddani may celinaysaa ila alkufaari gaalo yaftuunani xaali iga fidnaynayaan fii diini diinkayga bacda an khallasani illaahu minhu intii ilaahay iga soo fakiyey iga soo samata bixiyey faqaala wuxuu yidhi in allaha ilaahay baa jaacilun kuu yeelaya laka adiga iyo waliikhwaanika walaalahaaba farajan faraj baa ilahay kuu furayaa raac falam yajid muusan helin saxaabigu buddan maarmid min itibaaci raaciddiis buddan kaaftoon min itibaaci raaciddiis waa khasab bay noqotay inuu raaco farajaca waa noqday maca saaxiibeyhi labadii loo soo diray macood walamaa kaana bidilxulayfa marka la marayo oo meesha xajka iyo cumrada laga soo xirto reer madiine iyo dhankaa wixii ka yimaada laba ninna waa la socda halkaa markuu marayo buu caddaa weeraray calaa axadihima midkood caddaa caddaa waa ku xadgudbay wey waa weeraray calaa axadihima labadii ninoo lagu soo diray midkood faqatalo waa dilay ninkan waa nin aad u geysaya abubasiirku jimhad khataruu samayn doonaa nin waa dili waharaba waxaa ka cararay minhu xaggiisa alaakhro kii kalena cagow ku fakada dee keligiis way xaggee aadaya marka nimanka gaaladu ka yimid miyow keligii iska aadaya labadii ninoo la yidhi raac ninna wuu dilay nina waa waa cararay farajaca ila lmadiina misna nebigii saxaabada kusoo noqday wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi wafat dimatuk adiga dimadaadii yaa way oofisay adigu shuruuddaa gashay soo igumaadan darin heshiiska adigu waa oofisay ama ana miya faqad najowtu waa badbaadi ilahay baa iga qabtay faqaala lahu wuxuu ku yidhi nabigu idhab orotag halkaan ha joogin marka xayu shiit meeshaa rabtid oo dhinacyada kale ah wadanka ka aad walaa tuqim ha ku nagaanin bilmadiina fadahaba wuxuu aaday ilaa maxallin makaan oo bidariiqi shaam ah wadada shaam oo safaradu soo maraan oo tamuru bihi ay soo marho tijaaratu qurayshin quraysh ganacsigooda fa aqaama bihi halkaasuu ku nagaaday makaankaas waijtamaca macahu maciisa waxaa ku soo ururay jamcun koox dhan oo miman ka mid a kaanuu ahaa muslimiina kuwa muslimiina bimaka magaalada maka oo wanajo u badbaaday ilaa haddii nabigu u yimaada waa la soo celinaya markaasaa ninkaasaa halkaa ugu asaasay koox marka meeshay nabiga xagga ka aadi lahaayeen ninkaas saxaabigaa bay aadayaan ta gaalada ka cararaan ninkaas halkaas ciidankaas ku biiraya rag dhano halkaas uu ka ka abuuray waaye wasaara ilayhi waxaa aaday ninkii abubasiir ahaa oo u tegey abujandal binu suhaylkii la celinaya markii dhoweyto ma garanaysaa oo odaygii dhalay saxaabigii ninka noqon doono Abu- ninkii laftiis si qayad oo dabranaa isna wuxuu ku biiray qolada abubasiir halkaa ka asaasay buu ku biiray wajtamaca ilayhi waxaa ku soo ururay abubasiir jamcun koox dhanoo min alacraabi reer baadi muslimiina baa isku yimid waa hadday kacaan reer baadigu waa khatare waqadacu dariiqa waddadii bay goosteen calaa tijaarati qurayshin quraysh safaradoodii iyo ganacsigoodii iyo bucsharadii waddada ka jareen xataa qadacuu canhum ilaahay ka gooyeen alamdaada gurmadyadii iyo wax kasta waa ka jareen fa arsala rijaalun rijaalu qurayshin isku idaafee rag reer quraysheeda baa lirasuulillahi nebiga u diray sal alla alay slam rag bay u direen yastakiisuuna iyagoo ka gargaar dalbaya bihi nebiga uga gargaar dalbaya fii ibdaali haada shardi shardiga in la buriyo shardigaa waa maxay qofkii kuu yimaada noo soo celin maysid mar dambe qoladan naga qaad waddada goosatay wixii kuu imaanaya ha kuu yimaadeen iyagoo shardiga in la buriyay ugu yimaadeen oo wayucduunahu ay siinayaan nebiga alxaqa xaq ay u siinayaan xaq baan u leeyahay sooma xaqu maha wax kale xaq u siinaya fii imsaaki man qof inuu haysan karo nebigu jaa-ahu u yimid musliman xaalu yahay inuu xaq u leeyahay in la ogolaado shardigaas lagu bedelo qofkii u yimaado faqabila minhum dalika waa ka aqbala ilaa awal wuxuu yidhi faraj iyo makhraj baa ilaha idiin furaya wa azaaxa allahu ilaahay baa ka zuuliyey can ilmuslimiina haadihi lgummata murugtaas murug weeye allatii taasoo lam yatamakanu aysan makansan min taxamulihaa qaadideeda fi lxudaybati xudaybiyati xudaybiya xiinamaa amarahu markuu amray calayhi salatu wasalaam nebi maxamed biraddi abijandal markay u dulqaadan waayeen abijandal in la celiyo aada saxaabada uga xumaadeen yaa murugtii noocaas ahayd ilaahay baa hadda zuuliyey waxaa la yidhi ciddii dambe oo kuu timaada fasax bay naga haysataa kaasoo ka soo daba tegi mayno ee ninkaas safaradii naga gooyey waddada ha laga qaado wacalimuu waxay ogaadeen saxaabadu anna ra'ya rasuulillahi sal sl nebi maxamed ra'yigiisu afdalu inuu yahay wa axsanu inuu yahay mid fadli badan oo wanaag badan ka wanaag badan kana fadli badan min ra'yihim iyaga ra'yigooda xaysu meeloo kaana fiihi nabiga ra'yigiisa u ahaaday amnun amni amnigaasoo tasababa canhu u ka sababoobay tasababa canhu xaggiisa waxaa ka sababoobay ikhtilaadu lkufaari bilmuslimiin kufaarta ku darsankooda ay ku darsamaan kuwa muslimiinta ah laysdhex maray macnaha fakhaaladad waxay waxaa dheehday may fakhaaladad way dheehday bashaashatul islaami islaamka bashaashadiisii iyo nuurkiisii quluubahum saxaabada qalbigood xataa qaala abu bakr ilaa yidhi radi allahu canhu maa kaana fatxun fatxi ma jirin iyo furasho fi lislaami acdamo ka weyna badan min fatxi alxudaybiya fatxu khaybara iyo fatxu maka iyo baa aada u caana laakiin fatxiga u weyn oo nasrigu ka soo bilowday fatxu lxudaybiya u ahaa walaakina annaasa dadka wuxuu yidhi qasura waxaa yaraaday ra'yuhum ra'yigooda ka gaabtay camaa kii kaana ahaa beyna muxamedin iyo rabbi rab nebi maxamed iyo rabbigii waxa u dhexeeya dadka ra'yigoodu ma gaari karin walcibaadu addoommaduna sidooda yacjaluuna waa iska degdegaan maxaa looga jeedaa iyo maxaa heshiiskan loo qaatayo waa iska degdegaan wallaahuna laa yacjalu ma degdego licajlati alcibaadi addoommada degdegooda xataa tabluqa alumuuru ilaahay umuurta ka gaadho maa araada ilaahay wuxuu rabay sou rabay ilaahay ka noqoto wa fii rujuucihi nabiga noqoshadiisa calayhi salaatu wasalaam min alxudaybiyati uu ka noqday nasalad calayhi nebiga waxaa ku soo degtay suurat lfatxi waa inaa fatxa waayo waxaa waja- wajacala min duuni dalika fatxan qariiban tan haddaa ka soo noqoteen mid dhowa kalaa laydin siinayaa baa li wa qaala subxaanah fii awaliha inaa fataxnaa laka fatxan mubiina wa fii tis- tasmiyati haadihi lqaswati duulaankan ku magacaabideeda bilfatxi lmubiini lagu magacaabo tasdiiqun baa ku sugan rumayn limaa la rumeeyey qadamnaa laka aan kaaga soo sheegnay can isidiiqi abubakr sidiiq oo lahaa hadeer fadxi ma jirin islaamka ilaa fadxiga u weyn fatxu lxudaybiya u ahaa mukaatabatulmuluuki boqorada warqadihii loo diray boqorada warqadihii loo diray horta xudaybiyadde waxaa nebiga la socday kun iyo afar boqol iyo meelahaas marka dambe oo laba sano ka bacdi heshiiska waa buri doonaayo tobankii sano horta ma noqonayo laba sano ka bacdi nebiga marka maka la imaanayo mataqaanaa toban kun baa la socotay toban kun oo saxaabi ayaa la socotay waa wax kala badan bacda rujuuci lmuslimiina muslimiintu intay ka noqdeen dabadeed min alxudaybiyati fii awaakhiri sanati sittin sanadkii lixaad gebagabadiisii iyo wa amni dariiqi waddadii intay aamin noqotay min qurayshin quraysh ka aamin noqotay yaa kaataba calayhi salatu slam nebi ilaahi waa u qoray mulukal ardi dhulka boqorada ka jiray yadcuuhum xaal ugu yeeray ila alislaam lix boqor baa lix fariimood loo diray maxaa ka mid a watakhada wuu yeeshay nebigu id daaka waagaas khaataman fargashi oo min fidatina oo yakhtimu bihi oo ku tiimbareeyo yaa khidaabaati khidaabyadiis hadalladiis wuxuu qoray qole waxaa jira aan aqbalayn warqadaan tiimbaraysnayn oo saxiixnayn warqadaan ahayn marka wixii oo nebigu qoro tiimbarahaas maxamadu rasuul ay ku qoran tahay oo nebigu dhag ku siinay khidaabaadkiisa buu nebigu ku dhufanay wa kaana naqshu naqshigiisu waxaa tiimbar faraantigaas waxaa ku qoran muxamadu rasuulullahi saddex sadara muxamed sadar rasuul sadar allah sadar fawajaha nebigu wuxuu u diray wuxuu u jiheeyey macnaha waa u dirid dixyat alkelbi saxaabiga quruxda badnaa wuxuu u diray oo melku jibriil baa isku soo ekeysin jiray dixyahan bikitaabin warqad oo ilaa qaysar u socota meliku ruum reer ruum boqorkoodii ah qaysar baa la yidhaahdaa wa amarahu wuxuu amray an yadfacahu inuu u dhiibo warqadda adigu saxaabi baa tahay qaad boqorka dee ninka sooma geli karee madaxda rag ka sokeeya wax loogu dhiibaa moogta waxaad ugu dhiibtaa ilaa cadiimi busra busra ninka bara saabka ka ah liyuusilahu ninkaasi soo u gaarsiiyey ilalmeliki boqorka isagaa u gaarsiinayey kitaabu qaysar marka waata wixii ku qorna waa kuwan wa kaana fi lkitaabi warqadda waxaa ku taalay bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamed bay ka socotaa muxamed oo cabdillaahi wa rasuulihi ah ilaa hiraqley u socotaa oo cadiimin ruumi ruum odaygooda ah salaamu nabad calaa man ha ahaato ittabaca alhudaa hanuun raacay hanuunka raacay qofkaan hanuunka raacinna dee falaa salaama calayh wey amaa bacdu fa inii adcuuka waxaan kuugu yeerayaa bidicaayati alislaami islaamka yeertadis kelimadda daaciyadda kelimatu tawxiid baan kuugu yeerayaa aslim islaam niyahow hadday warqaddu kuu timaado taslam waad nabadgelisaaye yuutika allahu ilaahay wuxuu weliba ku siinayaa ajirka abaalkaada maratayn laba kol laba jeer fa in tawallayta haddaad jeensatid fa inamaa caleyka dushaada waxaa ah ismulariisiyiina shacabka dembigiis alariisiyin waa la yihah kuwa beerqodayaasha fallaaxiinta marka racyadoo dhan baa hadda looga jeedaa intaa xukuntoo dhan adaa diinta ka hor istaagay haddii aad yeeli weydo madaxdiina dhib baa haysatee wayaa ahlalkitaabi tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin oo sawaa'in eg siman gar ah baynanaa wa baynakum oo maxayt anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya walaa yatakada usan ka yeelan bacdunaa bacdan barkeen barka kale arbaaban rabbiyo min duuni illaah fain tawallow faquuluu shhaduu biannaa muslimuun xadiidu abi sufyaan marka maxaa dhacay walamaa wasala haada alkitaabu warqadan markay gaadhay qaysar ninkii ahaa kii sokaa loo dhiibo kii weynaaba u dhiibay qaysar waa ninka u sarreeya nin kastoo ay doortaan bay qaysar u baxshaane qaala wuxuu yidhi unduruu lanaa noo soo eega min qowmihi ninka warqadda soo diray qabiilkiisa axaddan oo nas'aluhu aan wax ka weydiino canhu xaggiisa warqaddan ninkay ka timid oo qolada carabta la yidhaha quraysh hal qof oo waddanka cid ka joogta deegaanka aan ka taliyo ha laga soo baaro wa kaana abuu sufyaan binu xarbi wuxuu ahaa bishaami markaa shaam buu joogay maca rijaalin isagoo ah rag macood oo min qurayshin fii tijaaratin ganacsi waa qoradii quraysheed baa meesha jooga oo islaami doonaa isaguna fa jaaءat waxaa timid rusulu qaysar qaysar ragow soo diray liabi sufyaan bay u yimaadeen wa dacahu waxay ugu yeereen lilmuqaabalati inuu wada fadhi la yeesho muqaabalo waa la yaqaan limuqaabalati اlmelik boqorka inuu muqaabaleeyo la fariista macno wey muqaabalo waa waa weji ka weji faajaaba waa ka yeela ma boqorkaa ii yeeraya haa waa u tegaynaa walamaa qadimuu calayhi markay boqorka usoo galeen fi lqudsi qudsi markay ugu soo galeen waa baytulmaqdise qaala boqorku wuxuu ku yidhi liturjumaanihi ninka afceliyihiisa ahaa sal weydii hum raggaan ii yimid oo abu sufyaan wato ayuhum kooda aqrabu ugu dhow nasaban xagga nasabka bi haada rajuli ninkan alladii ninkaasoo yazcumu sheeganaya annahu nebiyu ninka sheeganaya inuu nebi yaho soo baxay waxaa weydiisaa raggiinaan ii yimid ninkiineebaa ugu dhow xagga jifi ahaan oo isku xigaan moxamed faqaala abu sufyaan buu yidhi ana anaa ugu dhow buy isagoo reer cabdimanaaf moogta awowga afraad ee nebiga waa iskaga soo dhacayaan anaa raggaan ugu xiga ba yidhi suu qoys liannahu maba ahayn lam yakun ma ahayn fi rakbi eh, safarkaas min bani cabdimanaaf kayruhu abu sufyaan cidaan ahayn lama socon waa ninka nebiga ugu xigo waa habtirs faqaala kaysar wuxuu yidhi udnu minii haye soo dhowow marka madaxtooyadaa la jooga horay soo fariisa adgu soo dhowow uma amara wuxuu amray boqorku asxaabahu asxaabtii la socota abu sufyaan gadaal inay iyagu fariisaan fa juciluu waxaa la yeelay khalfa dahri dhabarkiisa gadaashiisa boqorka halkaanu ka soo jeeda ka soo qaad ninkaana horey baa la soo fariisiyey raggii la socdayna gadaal ka fariisaa la yidhi dhinacyada iyo horey ha ka fariisanine dhabarkiisa ka soo jeensada jeedow leeyi uma qaala liturjumaani wuxuu yidhi laalcarabi ma yaqaani qul waxaa ku dhahdaa liasxaabihi ragga la socda ninkan oo gadaal fadhiya dhabarkiisa fadhiya innamaa qadamtu waa soo hormarshay haadaan ninkaan amaamakum hortiin ninkaan anaa idin soo horfariisiiyey maxaan idin u fariisiyey lias'alahu inaan weydiiyo can haada rajuli ninkaa xaggiisa wax ka weydiiya alladii ninkaasoo yazcumu sheeganaya annahu nebiyun inuu yahay waqad jacaltukum raggiinaan waxaan yeelay waqad jacaltu waan yeelay kum idinka khalfahu gadaashiisaan idin fariisiiyey kay laa takhjaluu saydan u khajalin u yaxyaxin min raddi kadibi beentiisa celintiisa calihia ku celisaan hadduu been ii sheego beentaas inaad ku radidaan saydnaa uga yaxyixin laa qofka kaa soo horjeeda waxaa ka sahlan intaa kan radin lahayd inuu kaasii jeedo xagga aad dhahdayd ma beentii wey ama wuxuu kuu sheeg waxba kama jiraan ama haddaad doontaan hadashaan laakiin qofku markuu saa kaaga soo horjeedo xoogaa marka inaynaan yaxyixin meeshay ka gaareen nimankaan arag min raddi kadibihi caleyhi uu ku been sheegto nebiga hadduu idaa kadaba hadduu been ku sheegto wax aan wax ka weydiinayo ninkaasaan wax ka weydiinay inaad dhahdaan ma jidho saydaan u yaxyiixin baa halkaa idin farsi uma sa'alahu waa weydiiyey su-aasha koowaad muxuu yidhi kayfa nasabu haada rajul ninkaan abtiriskiisu waa see fiikum dhexdiin horta ninkaan abtiriskiisu muxameda ma nin abtiris fiican ba mise maaha qaala abu sufyaan wuxuu yidhi huwa muxamed fiinaa dhexdayada duu nasabi nasab fiican mid u saaxiiba weye abtiris fiican buu leeyahy qaala wuxuu yidhi ninkii boqorkaa hal takallama bi haada alqowl qowlkaana maku hadlay axadun oo minkum idinka idinka mida qablahu hadda ka hor cid nebinimo sheegato quraysha iyo qoyskiinna ma lahayaa qaala wuxuu yidhi laa ma jidha isagaa noogu horeeya qaala wuxuu yidhi hal kuntum ma ahaan jirheen tattahimuuna kuwo ku tuma bilkadibi been qabla an yaquula intuusan dhigin ka hor maa qaala hadda wuxuu yidhi been ma sheegi jira hadda ka hor qaala wuxuu yidhi laa qaala wuxuu yidhi boqorkii fa hal kaana min aabaahi aabbayaashii ma ku jira min melikin nin boqora wuxuu nin boqora ma jirin ama ninku boqornimo raadinayaa qaala wuxuu yidhi laa kuma jirin qaala wuxuu yidhi fa ashraafunnaasi dadka kuwooda ahlu sharafka ah mayaa yatabicuunahu raaca mise am ducafaan kuwa ducafada ah masaakiinta ah yaa raaca rumeeya qaala wuxuu yidhi bal ducafaahum baa raaca qaala wuxuu yidhi fahal yaziiduuna ma bataan am yanqusuuna mise waa soo yaraadaanoo waa isu soo jaraan qaala wuxuu yidhi bal yaziiduuna waa sii bataan intaas qaala wuxuu yidhi hal yartaddu ma ridoobay axadun oo minhum kuwii nebiga raacay ka mid a sakdatanna weliba ma u ridoobay carad darteed lidiinihi u carooday si kale hadduu u ridoobay waa gaar diintii intuu galay oo ogaaday oo nacay nin ka soo baxay ma lahayaa qaala wuxuu yidhi laa ma jidho qaala wuxuu yidhi hal yaqdiru ma ballan buriyaa idaa cahadda hadduu ballan galo ballantan ka baxaan qaala wuxuu yidhi laa kama baxo laakiin wuxuu yidhi wanaxnu annaga alaana hadda minhu maxamed fii dimatin fii muddatin baa xadiidku ahaa muddaan kaga suganna muddadaasoo laa nadira aanan garanayn maa sheega huwa muxamed faacilun fiiha u samayn doono horta dee middo waa ka soo maqan hadduu hadda ballanburin bilaabay waxba ka garan mayno laakiin awal ballanta ma burin jirin laakiin ma garanayno hadda inuu ballanburin muddadaan ka maqnayn bilaabay inka waa wuxuu yidhi abu sufyaan maruu hadlayay halkaas kelimaa ii suurto gashay inaan dhex gasho sheekada wax aan ku duro inaan dhaho dee waa dhici kadhaa inuu hadda balanburin sameeyey ilaa muddaan ka soo maqanna intaasaan dhex gashaday buu yidhi waxaan ku durayo ilaa halkaana odayga iga fadhiya waraysanaya xaggaana ragga baa dhabarka iga fadhiya qaala wuxuu yidhi fahal qaataltumuu ma la dagaalanteen qaala nacam qaala wuxuu yidhi fakayfa xarbukum waxarbuhu dagaalkiina iyo dagaalkiisu waa see yaa gacan sarreeya qaala wuxuu yidhi alxarbu dagaalku beynana iyo beynahu xaalo ahday annaga iyo isaga dhexdooda sijaalun waa wadaamaysi wadaan hadba ninkii shubayaa saa u jeedaya dhinaciis maalinna isagaa wada maalinna annagaa wadna wey dagaal laa jiro waa maalinba ninbaa adkaada maratan lanaa waatan mar annagaa guulaysana wa maratan calayna marna waa nagu dul dhacda annagaana laka guulaysa qaala wuxuu yidhi fa bima yaamurukum muxuu idin amraayoo idin idiin sheega qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahaa ucbudu llaaha waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-an saas ilaahay caabuda keligii waxbaa ugu shargeelin wayanhaa wuxuuna reebaa camaa kii kaana yacbudu aabbaa'una aabbayaasha waxay caabudi jireen dadka wuu u diidaa wayamuru wuxuu kaloo dadka amraa bisalaati iyo salaad iyo wasidqi run iyo walcafaafi dhowrsooni walwafaa'i bilcahdi ballan oofin wa adaayi ammaanati ammaanada in la guto aan la khayaanin faqaala almeliku boqorku wuxuu yidhi haddaba anna i dhegeyso innii sa'altuka waxaan ku weydiiyey markii hore cana sabi habtiriskiisa fazacamta waxaa sheegatay annahu isagu fiikum dhexdeena duu nasabi nasa fiican midu saaxiibi inuu yahay wakadaalika sidaasina arrusul rususha ahaata wakadaalika sidaasana arrusul rususha tubcadu loo soo diraa fii nasabi qowmiha qowmkeeda meesha ugu nasab fiican taa horta waa caddaat wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaala ma yidhi axadun oo minkum idinka idinka mid a haada alqowla qablahu fazacamta allaa baa sheegatay mada falow kaana axadun buu yidhi haddii qof jiri lahaa qofkaasoo qaala yidhi haada alqowla qowlkan qablahu maxamed horti laqultu anigu waxaan dhihi lahaa waa rajulun huwa rajulun waa ninoo ya'tama ku dayanaya biqowlin qowl oo qiila qablahu horti la yidhi rag horaa hadda ka hor nebinimo sheegto raggiiba ku dara ku da ku dayanayaayo dersinkaas iyo silsiladaasu ku socdaa waan dhihi lahaa waa walba weligeed la sheegan jiray waxaadna ii sheegtay inaysan jirin wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum ma ahaan jirdheen tattahimuuna kuwo ku tumaysa bilkadibi qabla an yaquula maa qaala fazacamta allaa baa sheegatay faqultu waxaan idhi maa kaana moxamed muusan ahanin liyadaralkadiba been mid kala tegaya calanaasi dadka oo markaa wayegdiba calallah ilahay ku been sheegaya dadka intuu beenta ka daayo ilaahay miyuu ku been sheegaya dhahaya rasuul buu iga dhig ma dhacayso wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kaana ma ku jiray min aabaa'ihi min melikin boqor faqulta waxaa tihi laa haddaba falow kaana min aabaa'ihi meliku aabbayaashiis dee waxba ma xarakaysna laakiin malakun dhihi maysid waxaa ku hogaaminaya nidaamka waa ku hogaaminaya hadda waa isku siba u qormaan oo ma xarakaysna oo laakiin cilmigu isagaa kuu tilmaamaya ya marka hadduun ku jiri lahaa nin boqor ah aabbayaashiis waxaan dhihi lahaa buu yidhi rajulun huwa rajulun waa ninoo yadlubu dalbiya mulka abihi aabbihi boqornimadiis wasa'altuka waxaan ku weydiiyey a ashraafu naasi mayaa yatabicuunahu raacaa am ducafaa'uhum faqulta waxaa tidhi bal ducafaa'uhum baa raaca wahum ducafaadu weligood atbaacu rusul wey marka u horraysa rususha iyagaa raaca wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaziiduuna ma kordhaan am yanqusuuna mise waa yaraadaan faqulta waxaa tihi bal yaziiduuna waa kordhaan wakadaalika aliimaanu iimaanku waa sidaa xataa yatima uu ka taab noqdo waa kordhaa wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yartadu axadun ma ridooyo oo minhum sakdatan cara darteed lidiinihi faqulta laa wakadaalika aliimaanu iimaanku waa iska sida ah xiina mar xilliga tukhaalidu ay dheehdo bashaashatuhu bashaashadiisu alquluuba qalbiyada waaya saafinimadiisa wey bashaashadu wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaataltumuuh ma la dagaalanteen faqulta nacan baa tiri waina alxarbana baynakum iyo wa baynahu sijaalun inuu yahay ii sheegtay wadaamaysi wakadaalika rasulu sidaasay rususha tubtala loo itixaamaa uma kabacdina takuunu lahum waxa u ahaata alcaaqibatu ciribta wanaagsan wasa'altuka waxaan ku weydiiyey bimaadaa yaamuru muxuu amraa moxamed fazacamta waxaa sheegatay annahu yaamuru inuu amro bisalaati wasidqi walcafaafi walwafaa'i bilcahdi waadaa'i lamaana wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaqdiru ballanta ma ka baxaayo fadakarta waxaa sheegtay allaa mada wakadaalika rasuulu rususu sidaas weeye laa taqdiru ballanta kama baxdo facalimtu waxaan ogaaday annahu ninkan intaa tilmaamood leh nebiyun inuu yahay waa ninkii madaxweynihii reer rum waqad calimtu waan waan ogaa annahu isagu mabcuuun in la soo diri doono ninkan xog baan hayay kutubtii hore waxbaan ka hayaa laakiin walam adunna u malayn mayn annahu moxamed fiikum idinka idin- idinka soo baxayo ummadaha kale aan islaam ka soo baxayaae laga soo saaraya qoyskiin u malayn mayn wain kaana hadduu yahay maakii kallamtanii bihi aa igula hadashay xaqan warkaa isiisay hadduu run yahay fasayemliku milkiyeen moxamed mowdica qadamaya labadayda lugood booskooda haatayni kuwaana bartaan lugaha ku haya isagaa ka talin doona haddaa warkaa ii sheegto run yahay walow aclamu haddaan ogahay annii anugu akhlustu ilayhi inaan u gaari karo yaa inaan u khaalis noqon karo gaari karo la takalaftu daalika waa isku mashaqayn laha bartou joogaan ugu tegi laha haddaan gaari karo maanta qaala abu sufyaan wuxuu yidhi hadalkaa markuu yidhi facalat waxaa cirka isku shareedhay aswaatu ladiina kuwii codadkooda cindahu la joogay waxay dhaheen war ninkan waa tegey maxamed buu raacay ina ka gel madaxweynihii waladaa waa wayna ka tegey wa kaura waxaa batay laqadum hugunkoodii hoolkii oo dhan sawaxan iyo qaylo noqday falaa adri ma garanayo buu yidhi maa qaaluu waxay dhaheen waumira binaa hanana waa nala amray faukrijnaa waa nala saaray waa la yidhi bal horta innaga naga saara dadka dibadda naga ah ajnabiga ah a ka dhex saara xogteenna iyo waxaan isdhahayno annagii waa nala saaray buu yidhi falamaa kharaja abu sufyaan markuu baxay maca asxaabihi raggii la socday gurigii laga baxay qaala wuxuu yidhi laqad balaqa wuxuu gaaray amru ibni abi kabshat ina abi kabshe amarkiisu wuxuu gaaray an yakhaafu inuu maanta ka baqayo meliku bani asfar reer yaa nimankii yurub nimankii reer rum baa maanta ka baqaya meliku bani asfar nimankii wejiga jaallahaa lahaa reer bani asfar baa maanta ka baqaya ninkaan maka uga soo tagnay saas yii ibn abi kabshahaas aqwaal badan baa ku jira laakiin midka u dhib yara waxa weeyaan gabadhii nebiga nuujinaysay ninkii qabay baa la dhihi jiray ibnu abi kabsha laba macnoo kalena halkaanu ku sheegayaa shaarixaani markay nebiga marka rabaa inay ceebeeyaan bay dhihi jireen ibnu abi kabsha isagoo iyagoo aabihiis iyo awoogiisba garanaya bay xagga u leexin jireen walamaa saara qaysaru qaysar markuu socday ilaa ximsa wuu tegay oo qaysar wuxuu aaday xims waa waddanku waa dhulkan shaam waa magaalo dhan hadda la yaqaan xims oo caan ah oo dhisan adina wuxuu u- u idnay licudamaa'i room ruum reer ruum madaxdoodii fii daskaratin qasri oo lahowsaga u sugnaaday wax allaale wixii weji iyo madax leh madaxa ama weji leh daskara waa waa meel madaxtooyaha oo qolal badanna dhinacyada ka dhisan yihiin ama waa magaalo dhanoo gebigeedaba shirkan iyo wixii la mida lagu qabto daskara la yidhahdaa qasri iska dheh qasrigaas ha iigu yimaadeen way yimaadeen marka uma amara wuxuu amray biabwaabiha albaabadeeda in la xiro fa uqliqat waa la wada xira albaabkaso ay soo dhaafaan waa la xiraa uma qaala wuxuu yidhi yaa macshara ruum hal lakum wax dana ma ka leedihiin iyo xaajo fil falaaxi liibaan iyo war rushdi hanuun war hanuun iyo liibaan ma rabtaan wa an yahbuta mulkukum mulkigiin iyo boqornimadiinnu inay sugnaato jidho ma rabtaan weligeen fatubaayicuu la mubaayacooda haada nebiya nebigaas waay oo fatubaayicuu aa la mubaayacotaan haada nebi faxaasuu waa dideen xaysata xumuril waxsh dameer farowga dididiisa oo kale bay dideen xaggee aadeen ilaal abwaabi albaabada inay ka baxaan duceen waxa shirka ka baxay sooma maqashe wax ka carooday hal mar hade inay odaga meesha uga tagaan dabadda kay saagaan fawajaduuha waxay ka heleen albaabadii muqlaqatan mid la wada xiray ilaa awal buu hooska hoosoo wada xiray falamaa ra'aa qaysar markuu arkay nafratahum dididooda yaa nufuur dididooda markuu arkay qaala wuxuu yidhi rudduuhum calay oo ragga ii soo cesh oo soo fadhiis faqaala lahum wuxuu ku yidhi wuu isbedelay ninka hal mar innii anugu qultu waan idhi maqaalatii oraahdaydi markii dhoweyto akhtabiru bihaa anoo ku jirabaya shiddatakum ku darnaantiinna calaa diinikum bal inaa iga yeeshaan inaan maxamed raacno iyo inaad dhahdaan taayadan ku dheganaanaynaa waa idin idin intixaamay dhan kaloo u gala waa idinkaa idin fiirinay fasakatuu lahu markaasay ka aamuseen waraduu waraduu canu raallina way ka noqdeen madaxay ka dhunkadeen inaa waxaan moodnay dheheen maxamed raacday hadday saa tahay waa way soo noqdeen faqalabahu ninkaa waxaa ka qaalib noqday xubu mulkihi boqortooyadiisa jacaylkeedii baa ka qaalib noqday cala alislaami islaamnimada uu ka jeclaaday kursigou dhaafsaday diinta inuu raaco fadahaba wuxuu la tegey biidmihi dembigiisii iyo wa idmi raciyatihi shacabkiisa dembigiisu kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam walaakinahu ninkan isagu ha- yuusanba islaamine radda wuu celiyey dixyata dixiyo oo warqadda u keenay raddan jamiilan celin wanaagsan si fiican buu u ambabixiyey hadiyad buu sii dhiibay nebiga u sii dhiibay hadiyaddiina nebigu waa gaadhay nebiguna su- saxaabadu u qaybiyey kitaabu amiiri busra busra meesha la yidhaahdo ninkiiba haystay warqaddii loo diray wey wa arsala calayhi salatu waslam nebiga ilaahay wuxuu diray alxaaris binu cumayr alasdiye waa saxaabi bikitaabin warqad buu la diray ilaa amiiri busra baa loogu sii dhiibay falamaa balaga mu'tata mu'ta markuu marayo saxaabiga wahiya mu'ta waa qaryatun waa tuulo waa la yaqaan hadde oo min camalilbalqaa'i meesha balqan la yidhaha tuulooyinkeeda ka mid eh oo bishaami bal- qaryadaasoo bishaami ahaatay halkaa marka uu marayo tacarada waxaa usoo banbaxay lahu isaga shuraxbiil binu camr alkhasaani nin la yidhaahdo baa ka hor yimid oo widaysay faqaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee u socotaa qaala wuxuu yidhi shaam qaala lacallaka ma laga yaabaa min rasuli moxamed moxamed dadkuu soo diray inaan ka mid tahay qaala nacam faamara bihi wuxuu uu amray in la garaaco fadurubad cunuqu luquntiisaa la gooy saxaabiga waa la dilay walam yuqtal lama dilin lirasuulillaahi xaala u ahday nebi maxamed sal ly slam rasuulun hayruhu ergey kaa aan ahayn weligeed nebigu qofuu meel diroo la dilay ninkaanaa jira magaciisa baro xaarith bin cumayr alsdi ayl baa la yidhahda waqad wajada nebigu calayhi salaatu wasalaam waa carooday lidaalika arrinkaas wejdan shadiidan caro daran oo runta aan nebigu ka xumaaday calayhi salaatu wasalaam wejida waxaa jira bimacnaa xasina ah tii uu tiiraanyooday ah kitaabu alxaaris binu abi shamir ninkaa warqaddii loo sii dhi loo loo dhi loo waxa weeyaan warqaddiisi wey warqaddii loo diray wey wawajaha calayhi salatu waslam nabiga ilaahi wuxuu diray shujaac binu wahab ilaa amiiri dimashq magaaladan dimashq ninkii xukumay oo iyo u hayaa magaalada min qibaali hiraqla hiraqle buu barasaab uga yahay dimashq waa dhulka hadda shaama tabti baa laisku haysaa dowladihii waagaa laga xisha kuwii xukumayay wey kuwa hadda ee dhibaatada ka wada nimankii reer ruum wey marka hiraqlow magaalada u hayaa magaciisana waa alxaaris binu abi shamir ayaa la yidhaahdaa wa kaana wuxuu ahaa yuqiimu mid ku negi biqo- biqawdatiha qawdatu sham waa meel caanoo meelaha axaadiida ku soo aroordhay ee muslimiinta waayaha dambe saldhig ay ka samaysan doonaan wa fiihi warqadda waxaa ku taalla bismi illahi raxmaan raxiim min muxamed bay ka socotaa rasuulillaah ila alxaaris bin abi shamir bay u socotaa salaamun calaa man ittabaca alhudaa wa aamin billaahi warniyahu ilaahay rumee wasadiq ilaahay sadq wa inaa adcuuka waxaan kugu yeerayaa an tu'mina billaahi waxdah laa shariika lah waa kaa khaldatan hore warqaddu waxay u socotay ilaa abilxaaris bin abi shamir salaamun calaa man ittabaciluda ha ahaado qofka hanuunka raaca oo wa aamana rumeeya billaahi oo wasadaqa taasaa iskula socota wa innii aniguna adcuuka waxaan kuugu yeerayaa kuugu baaqayaa an tu'mina billaahi waxdahu laa shariika lah yabqaa laka mulkuka dowladnimadaada haysanaysa haddii sidaa lagaa helo cid kula dagaalaysa cid xilka kaa qaadaysa ma jirto falamaa qara'a alkitaab warqaddii markuu akhriyey ramaa bih waa tuura wuu xanaaqayba wa qaala wuxuu yidhi man yanzicu mulkii minii yaa iga qaadi kara aniga dowladnimadeeda man yanzicu mulkii minii yaa iga qaadi kara buu yidhi aniga dowladnimadeeda wastacadda wuxuuba u diyaar garoobay liyursila inuu diro jeyshan ciidan weyn lixarbilmuslimiin muslimiinta la dagaalankooda abaabulbooba markiiba dira ninkii warqadda u wadayna wuu maqashiinaya waa hor fadhiyaa wa qaala lishujaac wuxuu ku yidhi akhbir saaxibaka ninkii warqadda kuu soo dhiiba u sheeg bimaa taraa waxaan indhahadda ku haysa waxaan ciidan dumayo ha ka qarina u sheeg uma arsala ilaa qaysar ninkan madaxweynihiisa qaysar duqi weynaa buu cid u diray yastadinu fii dalika isagoo arrinkaas uga idan dalbaya maxamed baan weerar ku qaadayaa ciidan baan diyaariya iisoo ogolow ila meesha dowladdu ma ma oga dagaalkaane iisoo ogolow wasaadafa arrinkaas wuxuu waafaqay an kaana inuu ahaa cindahu qaysarkii weynaa dixyatu qaysarna warqad dixiya wadaaba waa lala joogaa saxaabi kalea la jooga nebigu waa kala diray adduunka wuxuu kala diray warqado dixyaaba la jooga fakataba qaysar wuxuu usoo diray usoo qoray ilayhi ninkii warqadda soo qoray warqad buu usoo diray yatniihi isagoo ka leexinaya can haada alcasmi go-aankaas ka noqo buu yidhi go-aanka aqaadatay dagaal in aqaadida ka noqo oo yaamurahu waayo isagoo amraya an yuhayi-a inuu diyaariyo biiiliyaa meesha iiliya la yihahdo waa baytulmaqdis maa yelzamu wixii u laa- wixii- waxa laga maarmaanka u ah liziyaarati booqashadiis waryaa anaa wafdig waxaan ku imaanayaa baytulmaqdise soo dhoweyntayda wixii loogu baahnaa diyaari hawshaa gal iska daa dagaalkan iyo waxaa sheegaysa maa yelzamu liziyaarati waxyaalaha aan looga maarmayn booqashada iiliya uu ku tegayo hawshaa gal buu yidhi tanna ka noqo maxaa yeelay fa innahu ninkan qaysar ah bacda an qahara alfurus reer furus nimankan eeraan ka soo jeedaan intuu ka adkaaday nadara wuxuu nadaray ziyaaratahaa inuu baytulmaqdis soo booqdo buu nadar ku gala falammaa ra'aa alxaarisu xaaris markuu arkay kitaaba qaysar qaysarkii oo warqadda u dirsaday jawaabtiisa markuu arkay sarafa waa diray shujaac bin wahab wuxuu bil xusnaa si wanaagsan buu ku dira sarafa waa ilay waa celi ninkii warqadda u keeno tani waagi uu hayey si fiican buu u maamuus wawasalahu wuxuuna ku xiriiriyay binafaqatin iyo kiswatin dhar iyo dhaqaale buu siiyey boqol boqol mithqaal oo dahaba horjoogihiisii isaafka u ahaana sidoo kale isna wuxuu bixiyey xoolo badan wuuna islaamay kaas dambe isagu kaasooba ku roona kitaabulmaquuqis baa la dhahay midkan maquuqis ayaa la yidhaahdaa aha halkaa iskaga joog wallahu subxana wa tacala aclam